إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah masjid ku dhex yaala dugsiga sare ee magaalada jigjiga ayaa lagu qoray calaamada kirishtaanka iyadoo etoobiyana ay ku raajoogto dhallinyaro soomaaliyeed oo arrintaasi ka xumaatay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal ay ka fuliyeen gudaha dalka kenya waxay ku dileen afar kirishtaan ah dowladda federaalka waxa ay sheegtay in ciidamo badan ay kaga dhinteen qaraxii dhowaan ka dhacay ex control af gooye ee magaalada muqdisho qaar ka mid a shacabka muqdisho ayaa waxay dhigeen isu soo bax ay uga soo horjeedaan dowladda federaalka ah mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa sheegay in nidaamka federaaleynta uu yahay mid shisheeyuhu uu ku kala qaybinayo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah reer galbeedka ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun sagaal iyo tobanka dhaqaale badan waxa uu ka helay waxyaabaha dumarku ay isku caddeeyaan oo ay ku jiraan maadooyinka ay culummadu ku tilmaantay kuwa xaaraan ah baarlamaanka dalalka turkiga ayaa cod aqlabiyadle waxa uu ku ansixiyey in ciidamo ka socda dalkooda loo diro wadanka liibiya intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
masjid ku dhex yaala dugsiga sare ee magaalada jigjiga ee dhulka soomaalida ee etoobiya ay gumaysato ayaa lagu xardhay calaamada kirishtanka amxaare kirishtaana ayaa calaamada istallaabka ee kirishtaanka waxay ku dhigeen masaajidka sidoo kale waxay halkaasi ku qoreen ereyo kale oo lid ku ah dadka muslimiinta ah qaar ka mid a dhallinyarada dugsiga sare ee jigjiga dhigata ayaa arrintaasi ka carooday waxayna sameeyeen dhaqdhaqaaq ay kaga soo horjeedeen laakiinse ciidamada soomaalida ee itoobiya u shaqeeya ayaa durbaba soo dhaqaaqay waxaanay ceyrsanayaan dhallinyarada waxaa la sheegay in ciidamadu ay dhallinyaradaasi ku raajoogaan islamarkaasina ay ka go-antay inay xabsiyada u dhaadhiciyaan markay sidaasi tahay ma jirto cid la hadlayso dhallinyarada maxaarada ee calaamada kirishtaanka masaajidka ku dhigay ereyada kale ee foosha xunna ku qoray dhowaan magaalada jigjiga waxaa ka dhacay mudaaharaad looga soo horjeeday masaajid kirishtaanka itoobiya ay ku gubeen gobolka maxaarada kolkaasi maamulka soomaalida ee itoobiya halkaa uga dhisan asigoo arrintaa ka jawaabaya waxa uu soo qabqabtay qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaaharaadka dhigay waxaana maamulku uu ku dhawaaqay in dadkaasi la maxkamadaynayo tani waxay muujinaysaa dagaalka itoobiya ay kula jirto diinta islaamka iyo sida maamulka soomaalida ee ay dhulkeeda ka dhistay si dhab ah iyada ugu adeegayo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa howlgal ay ka sameeyeen gudaha dalka kenya waxay ku dileen afar kirishtaan ah oo kenyaati ah gaari iskaga socdaalaya mombaasa iyo laamo ayaa waxaa gacanta ku dhigay qaar ka mida milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin afar ka mid a rakaabkii gaariga saarnaa oo kirishtan ah ayaa halkaasi lagu dilay mujaahidiintu waxay sii daayeen dad muslimiina oo kirishtaanka gaariga ay la saarnaayeen howlgallo badan oo hore oo ka dhacay gudaha dhulka kenya ay maamusho sidan oo kale waxaa lagu kala saaray dad mujaahidiintu ay qabteen iyadoo muslimiinta lasii daayay kiristaankana dhegta dhiigga loo daray dowladda federaalk ayaa waxay sheegtay in ciidamo badan kaga dhinteen qaraxii dhowaan ka dhacay ex control af gooye ee magaalada muqdisho warkaasi iyo war kale oo la xiriira qaar ka mid a shacabka muqdisho oo dhigay isu soo bax ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalk waxaa inoo haya axmed xasan goodax taliyaha booliska dowladda federaalka cabdi xasan maxamed oo shalay ka hadlayay xafladay ka booliis ahaan isugu baroordiiqayeen kuna qabsadeen muqdisho ayaa sheegay in weerarkii ikis kontarool ay dowladdu ku weysay ciidan badan wuxuu sheegay in askar badan iyo saraakiil hogaaminaysay ay qaraxaasi ku baxeen waxaa cadowga ayaantii dhoweed baabuurka wata ee halkaa ku qarxiyey dalka meeshuu doono kaga qarxinayaa hadduu doono degmooyinka hadduu doono gobolka hadduu doono meel safsana waxaana ay rabeen intaan inay ka badan dilaan haddayan ciidamada amniga ee meeshaa joogay shafka u dhigin oo ku talagelin inay dhintaan oo muxuu ahaa sarkaalkii watay oo ugu horreeya baabuurkaas joojiya uu ku dhinto waxay rabeen dad intaan ka badan inay dilaan waxaa halkaa ku dhintay ciidan buliisa iyo oo badan oo meesha taagnaa oo u shaqaynaya una soo kalehay amnigiinna ila ilaaliyaan ayaa halkaa ku dhintay dowladda federaalka ayaa sheegtay inay qabanayso isku soo baxay uga soo horjeedo qarixii x kontarool balse markii ay weysay dad kale qayb gala ayay xaflad ku qabsatay mid ka mid ah xarumaha ciidanka dhanka kale waxaa isla shalay oo khamiis ahayd dikis kontarool ka dhacay isku soo bax dad shacaba hay dhigeen loogana soo horjeedo dowladda federaalka
annaga dad masaakiinoo meesha isku ganacsadana labaatan iyo shan sanaa meesha isku ganacsanaa aa gadaashaan meesha xirxiran oo yaasiingana inta u yimid oo yidhi jaanis aan haystaa maanta jaanis cagaf dabada ka geliyo dhahay waa maanta waa meelintaydi oo dhahay guul aan haystaa guul cagafoona dabada ka geliyo waxna qabta ma aha haddaan dhisama haddaan ku soo dhaamaxnana mustaradda igu qabteenay waxayna nimayo waxayga aan la soo baxday dushay kabacdi waxayna idhahenay mustaradda igu qabteen waxayga waxa galaysa ma jiraan waxaan meesha dhahantadee noo tiira ku noo tiira ay nooga baabashay ninka wax ka qayo basheelay xaadix saxmi nima yimideena hadda yimideena labiir bay ku wareegsadeen waxay noo qaybeen waxay kula sideen mooyaan
mooryaanta ku wareegsata afka ka sheeg degmaday ka yimideen
dowladduna waxay damacdaa mixi yareedoon deganay inuu ninka iibsadanin mana i qabato amba waxaan kuhi waa ku dhimanaynaa waxaan haysanna male had labada indhood baan ka dhacay yaasiin ganay ha nagala qabto islaan ma nihin miya yaa ummadda nabi maxameda waa waray dowladda federaalka ayaa waxaa haatan heysta jahawareer dhanka ammaanka ah iyadoo sidoo kalena aan wax taageero ah ka haysan shacabka muqdisho mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa sheegay in barnaamijka federaalintu uu yahay nidaam shisheeye uu ku kala qaybinayo ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah cali aadan xasan ayaa ka waramaya sheekh faarax oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada ay leedahay kala qoqobnaanta iyo faa'iidooyinka midnimada isaga oo ka hadlayay meel munaasabad ah oo ay joogaan waxgarad badan oo hormuud u ah qabaa'ilka soomaaliyeed ayaa wuxuu bidhaamiyey halista federaalka federaalka oo ah nidaam ay shisheeyuhu keeneen in ummadda loo qaybiyo kadibna lagu xukumo ayuu sheekha sheegay in dadka soomaaliyeed ay la gudboon tahay inay ka hortagaan marka islaamkaas wax walba ee maslaxada annaga adduuniya aakhiro ayaa inoogu jira in lagu midoobo isaga oo layska ilaaliyo asbaabu tafaruqi waalikhtilaaf cadowgeennuna wuxuu doonayaa inuu na kala geeyo na jejebiyo mid mid noo kala qaado waxay ogol yihiin inay degmo walba gooni u go'do oo ay maamul goboleed samaysatay maamul u gaara way soo dhoweynayaan wax walba ee ummadda kala geynaya ee burburinaya way soo dhoweynayaan inteenan haddaan idhaahdo kulligan madaxweyneyaal baan nahay oo waxaan rabnaa inaan anagu aan hogaamino koox diyaar bay noo yihiin inay na taageeraan na saacidaan oo wax walba oo tafaruq keenaya ayay nagu saacidayaan cadowga cadowgaa in la iska ilaaliyo kaydkiisa iyo dhagartiisa innahum yakiiduuna kaydan mar walba dhagar iyo kayd iyo shirqoolay noo maleegayaan waxaa ka mid ah federaalka waxay ku sheegaan federaalka ummad muslina ee isku luqada ee isku maaragtay diina ee qaraaba ah wada dhalasho nasab ka wada dhexeeyo inay kala googooyaan bay rabaan federaal u keenaan waxaas marka in la iska ilaaliyo cadowgeena iyo dhagartiisa inaan u baraarugsanaano aan ku baraarugno oo maaragtay aan iska ilaalino khodowaadkiisa iyo qorshihiisa iyo lugooyadiisa uu nagu samaynayo inaannu iska ilaalino dowladaha shisheeye ee kusoo duuliyay waddanka soomaaliya ayaa waxay juhdi badan ku bixiyaan nidaamka federaalka si ay ugu sahlanaato in maamul kasta ay goonigiis u maamushaan amaba ay isugu diraan maamulada ay kala qoqobeen ee inta habka qarannimo laga fogeeyey ee loo dhisay qaabqabiil reer galbeedka ayaa sanadkii lasoo dhaafay labada kun sagaal iyo tobanka waxaa dhaqaalo badan uu ka helay waxyaabaha dumarku ay isku caddeeyaan oo ay ku jiraan maadooyin culummadu ay ku tilmaantay kuwa xaaraam cabdisamad cabdulaahi ayaa ka waramaya reer galbeedka ayaa sanad walba dhaqaale aan caadi ahayn ka hela waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan oo inta badan ah kimikaal ay iyagu sameeyaan islamarkaana waxyeeladoodu badan tahay dumarka ayaa iyagu ah kuwa aad u jecel isqurxinta waana arrin muhiim ah isqurxinta daraasad ayaa caddaynaysa in dumarka muslimaadka ah ay kuwa reer galbeedka ah kaga horayaan isqurxinta inkastoo ay ku xiran yihiin dhaqamo iyo alaabo aanan kuwooda ahayn kuna wanaagsaneyn cimilada ay ku nool yihiin iyo jirkoodaba warbixin soo bandhigaysa baarista warshadaha isqurxinta ee sanadka labada kun sagaaliyo tobanka ayaa waxay muujinaysaa in qiimaha suuqa la isku qurxiyey adduunka uu gaaray shan boqol soddon iyo laba dhibic afartan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkii labada kun toddobiyo tobanka waxaana qiimaha suuqa la filayaa inuu gaaro sideed boqol iyo shan dhibic lixdan iyo kow bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka labada kun saddexiyo labaatanka maadaama xayisiis badan loo sameeyey iscadaynta dumarka intiisa badanna ay ku daateen warbixinta waybaahisay aljaziira ayaa sheegtay in dumarka muslimaadka ah isku qarashgareeya isqurxinta ay sidoo kale kordhayaan kuwaasoo isku qarashgareeya in ka badan toddobaatan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun sagaaliyo tobanka qaar ka mid ah maadooyinka la isku qurxiyo waxaa laga sameeyaa waxyaabo aanan xalaal ahayn oo ay ka mid yihiin caruurta uurka hooyada laga soo rido iyo waxyaabo lamida sida uu sheegaya allah u naxariisto sheekh maxamed rashaad oo aqoon u lahaa arrimahan may og tahay gabadha muslimadda ahi marka ugu horraysa maarkaadka ama maarkooyinka sharakaduhu ay soo saaraan ee waxyaalaha budooyinka la isku qurxiyo caalamiga in laga sanceeyo gabadha muslimaddaahi ma og tahay mase ma oga ilmaha la soo rido uurka laga soo rido in laga sameeyo waa su'aal weyn yacnii waxay ku jiraan hadda maantayto ama ayagoo cajiina waaye waa waxyaalahan la ysmariyo boodarka ahee la ysmariyo kareemka la ysmariyo ee maanta gabdhaha ay ismarinayaan oo isku qurxinayaan badankooda in laga sameeyo ilmaha la soo rido uurka laga soo rido in laga sameeyo may ogyihin may oga runtii maxaa yeelay baraafuuna lagu daray markay dhiigna u soo uri maayaan hilibna u soo uri maayaan baraafuuna loogu daray iyo kareem kaleeto ee loogu daray laakiin asaga asaaskiisa waxa u saldhigaahi sharikaadka waaweyn u saldhigaahi waa kaa weeye su'aalaha imaanaysa haddaad tidhaha sharikadaha sameeyan sharikaduhu intay ilma haystaan fara badana waa inaad ogaataa qadiyadda maanta socota ee adduunka aad ogteenoo qarbiga ka socota iyo waddamada muslimiinta maanta lagu hirgelinayo laba arrimoodoo ishortaagan ayaa jirta waxa weeyaan laba laba society ayaa ishortaagan qolo waxaa la yidhaahdaa brolife ayaa la yidhaahdaa prolife waa qolada inay ilmuhu noolaadaan u dooda had iyo jeeraale qolana waxaa la yidhaahdaa prochoice baa la yidhaahdaa choice qofkan dumarkaahi in khiyaar loo siiyo ama xaq ay u yeelato inay ilmaha iska soo rido marka labada kaambaynood u jeeddaan iyo maanta mudaharaadyada socdaahi saldhigoodu waa kaa weeye qolada layidhaha borod joyceka waxaa fangareeya sharikadahaa sameeya masaaxiiqdaa dadka sameeyaa lacagta inta badan ku bixiya dhakhaatiirtay la heshiis yihiin sharikadahaasi dadkan maanta ma arkaysaa abortionka dadka sameeya waa dhakhaatiir wey ama brivate ha ku sameeyeen ama public ha ku sameeyeene ayagaa fangareeya tallaagadaha ay ilmaha la soo rido lagu aruuriyo hilibkooda lagu aruuriyana ayagaa u keena marka waa inaad ogaataan hal isbitaal keliya maaha hal waddanna maaha waddan kasta oo maanta jira ayaa lagu sameeyaa waxaa lagu ilaashadaa ilmaha la soo rido naftooda iyo kuwa laxada intaba weelal gaara ayaa lagu diyaariyaa oo oo tallaagada gaara ayaa lagu diyaariyaa iyadoo loo diyaarinayo qofkaasi in la gado oo sharikaadkii laga gado samaynayey saabuunta qaarkeed khaaska ah oo haweenka la yidhaha isku qurxiyo lijamaal albishra yani saabuunta qaar u wanaagsan inuu jirku qofka ku qubaysto markuu mariyo midabkiisa ama ku qubaysto midab kale ka soo saarayo ayaa laga sameeyaa waxaa laga sameeyaa kareemyaalka maanta la isticmaalo oo jirkaa lagu qadaysiiyaa la yidhaahdo ayay ka sameeyaan waxaasoo idil saldhigga wax u ah ilmaha la soo rido iyo kuwa isbitaallada laga xado iyo kuwa kaleetoo laga soo xado waddamada kale laga soo dhoofiyo inta badan saldhigga taas ayay u yihiin sharikaadku waa kala sarreeyaan qaar muntijo ah iyo qaar ayagu sabkontarati haysta oo ayaga u sameeya ayay u qaybsan yihiin iscadaynta ayaa ah arrin ay inta badan ka hadlaan culimmada waana kan sheekh abuu muslim oo ka hadlaya waxyaabaha ay shareecadu ka qabto siday ahaataba magaca waxay wada xambaarsan yihiin waa kiimika la soo diyaariyey khilqadii iyo abuurkii ilaahay u abuuray haweenaydan ayay la dagaalamaysaa in ay beddesho ayay la dagaalamaysaa waxaan la marsanaya la iscadaynayo dhaqan islaamku qaba ma aha sidii ilaahay kugu abuuray midabkaas ilaahay kugu abuuray intaas ilaahay subxaana wa tacaala ku qanac wax kale ho aan qaltaagin waa wax xun weeyaan waxyaabaha casriga ah ee laisku qurxiyo waxaa ka mid ah wax cilaan u eg orinji ah oo la mariyo ciddiyaha taasoo keenaysa in weysada iyo qubays kuba gaarin ciddiyaha arrintan ayaana ah mid halis ku ah cibaadada sida uu sheegayo sheekh xasaan xuseen aadam waxaa kaloo ku jira khatar buu xadiidkan haweenka ku yahay khatar buu ku yahay haweenka qaybo ka mida cidyahooda waxay mariyaan riinji iyo waxyaaba diidaya biyuhu inay gaadhaan ciddada iyo xubinka cillaanka caadiga kama hadlayn xinihii qumanaa ee soomaali taqaan asagu waa rooya alaab baryahan timid oo daamur ah laami laami cidyaha la saarayo sumayd arag midka asagu gabadhi marsata weyse kama ansaxayso weligeedna salaad ooma ansixin midka gabadhi marsata weligeed salaad ooma ansixin iska ogaada khatar weeye waa in la iska ilaaliyo gabdhaha muslimaadka cagahooda iyo farahooda lugeed iyo kuwa gacmeed waxay marinayaan waa inay ka fiirsadaan aad iskaga ilaaliyaan shay khafiifa oo iska uun midab yar ah oon biyaha difaacaynin waa inuu noqdo shaygu sidai cillaankeennii caadiga ahayd taqaaniin ah ama hadduu noqdo baalkan koollada beryahan dambe cidyaha laga buuxiyo ee manaakiirtu carabta ay yidhaahdaan waxaa weeye kaasi isagu wuxuu diidayaa inay xubinka biyuhu gaadhaan waxayna ka dhigan tahay meesha inaadan dhaqin saxaabigan muxuu eeday fa amaruu an yuciida alwuduu'a waasalaata waa mawdica qadri dufrin ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed ciddi qadarkeed baa lasuleeyahay shanta cidood baa dee qarsooyin ka war oo shantana qarsoon yihiin shanta hoosena qarsoon yihiin labaatan cidiyood ninkan maxaa lagu haystaa hal ciddi baa lagu haystaa oo weysadiisu layidhi ku noqo oo salaaddii ku noqo la yidhi waxay kaloo culimmadu u daliishadeen nawiga baa kadarka sheegahaye nawaaqid alwuduu iyo waxyaabaha salaadda aysan ku asaxaynin laa yucdaru fiihi axadun bijahlin salaadan kaa asixin way kaa asixin lagu odhan maayo ninkan hawsha muusan garanayn kadib wuxuu moodaya hawlaha in layskaga idan ku noqaa la yidhi ku noqo salaadihii soo qadee la dhihi maayo mashaqaa ka iman laakiin wixii hadda ka dambeeyay tii hore ma asixine tanna la soo celi wixii dambena iska ilaali wey xadiidkuma xadiid aad u qiimo badan weeye dumarka ha loo sheego aan la iska ilaa hawsha ayada ah shirkadaha reer galbeedka ee sameeya waxyaabaha laysku qarxiyo ayaa sanadihii lasoo dhaafay alaabahooda qaar kuusoo qorayay xalaal si ay dumarka muslimaadka ugu marin habaabiyaan mid ka mid ah ganacsatada oo aanan muslim ahayn ayaa isagoo ku doodaya xalaalnimada waxyaabaha ay samaystaan ayaa qiil ka dhigtay sida soo socota wuxuu sheegay in maadooyinkooda isqurxinta ay u xilsaaran yihiin koox dhakhaatiir ah kuwaasuu kusoo tijaabiye buu yidhi xayawaanada haddii aysan waxyeelo u geysan xayawaanka wuxuu yidhi way iska muuqataa inuu sheegaas xalaal yahay warbixinta dhaqaalaha islaamka ee caalamka ayaa muujisay in kharashka ku baxa isqurxinta uu ka koray sidii uu ahaa sanadkii labada kun saddexiyo tobanka goortaas wuxuu ahaa afartan iyo lix bilyan oo dollar haddase waa toddobaatan iyo saddex bilyan oo dollar dhaqaalahaasna waa mid xoog leh oo qayb ka ah kal nagula dagaalamo muslimiinta kharashaadka qaybtan ayaa waxaa la filayaa inay gaarto siddeetan iyo laba bilyan oo dollar marka la gaaro labada kun labayo labaatanka haddaanay soo bixin shirkada muslimiin ah oo daboola baahiyada muslimiinta dhanka kaleetana dadka muslimiinta ahaanay ka waantoobin waxyaabaha xalaashooda aan laysku hubin ay reer galbeedku sameeyaan dhowr shirkadood uu ku yaala wadamada muslimiinta waxay dhankoodu leeyihiin wax soo saar kuwaasuu ku kala yaala baakistan singabuur maleesiya iyo indunuusiya dukaamada caanka ah ayaanan ahayn barta keliya ee lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo iyadoo internetku uu si weyn uga qayb qaato suuqgeynta warshadaha waxaa la filayaa iibka internetka ee alaabada laisku qurxiyo inay gaaraan sideed iyo toban dhibic laba boqolkiiba marka la gaaro labada kun labayo labaatanka waxaa jira halisi badan oo ku jira barta internetka ugu caansan ee muuqaalada lagu faafiyo ee lagu magacaabo youtub-ka waxaad arkaysaa dad badan oo dhakhaatiir iska dhigaya oo ka sheekeenaya waxyaabo kiimika ah dadkana ku dhiiragelinaya inay marsadaan kuwaasoo ay dad badan dhibaatooyin ka dhaxleen qofka muslimka ah waxaa la gudboon inuu wax walba iska hubiyo oo uusan arrimaha caafimaadkiisa iyo noloshiisa la xiriira ka qaadan qof walba balse uu ka qaata dhakhaatiirta culimmada iyo dadka ehelka u ah maadooyinkan haween badan ayaa waxaa ku dhacay kansar qaar ayaa ku indha iyo dhagbeelay qaar ayaa waxaa ka soo baxay burooyin kadib markii ay marsadeen waxyaabo ay internetka ka arkeen axmed maxamed ciro waa dhakhtar soomaaliyeed waxa uuna ka hadlayaa halista caafimaad oo ay xambaarsan yihiin maadooyinka la ysku caddeeyo maxay dhib u keensan kartaa waxyaabay u keensanta aad bu u fara badan tahay difaacii dhannaa haddii la baabi'iyo ka warran dawadan aan isticmaalayno waa chemical toxic lakiin hadda soomaalidu ama gabdhuhu erayo badan bay isticmaalaanoo tan waxaa laga sameeyey ukun baa laga sameeyey iyo maxaa la jira malab baa ku jira iyo howlo fara badaan bay maaratay ay daliil ooga dhigtaan ama dadkoo dhanba dadka iscadeeya inay maaratay isticmaalaan dawada iyada marka waxaan leenahay dawada waxay dilaysaa jirka jirka hadduu dhintana ama ay dhibaato soo gaadhana qofka dhan maxaa soo gaadhay dhibaato saar ahaan haddii uu qofku uu isticmaalo dawada ayada maxaa soo gaadhaya skin allergy jirka inuu elerji wixii maanta dhan qofku isagoo cabursan yahay wuu ku imanayaa qofku iscadeeya asagoo leh digtoon indhaha xanuunaya jirko dhan baa xanuunaya waxna iga soo wada daatay marka muxuu ku kicinayaa allergy why because of waxaan uu isticmaalaya waa toxic jirku muxuu allergy u samaynaya wuxuu diidan yahay suntan inuu qaato waa qodobka koobaad waxyaabaha kale ee maaragtay inta badan eh, laga yaabo qofku inuu isku arka waxaa ka mid ah madax xanuun madaxa xanuunaya waa caburmaya asagana waa xanuunsanaya waxyaabaha kale maaragtay suurtagalka waxaa ka mid ah inuu infection uu ku keena jirka oo dhan ah maqaarka Een, infectionku se- se- muxuu u dhacayaa difaacii baa yaraanaya jirkeen wuxuu ka kooban yahay brotiinaad iyo collagen wax la yidhaahdo oo jirka hadda inaynu madoobaano haweenka soomaalidu fir uma lahayn inay iscadayaan ama ay isku qurxiyaan sida reer galbeedka oo kale
cadayntu waa waxun gabdhaha soomaaliyeedna fir umay lahayn dhaqanna uma lahayn iyo hidde inay iscadeeyaan sababta tahay kalsooniya isku qabeen waxay kalsooni ku qabeen inaan ka maqnaynba wax inaan quruxu ka maqnayn ayay ku kalsoonaayeen ayagoo kala qurux badan oo shagliga ilaahay dadka u abuuray markii hore bay kala qurux badnaayeen hadda gabadhii laga qurux badan yahay kalsooniya qabtay maysan qabinin waad liidataaye isqurxi maysan isdhihi jirin mid walbaa sideeda sharaf ku laheyd taas darteed waxaan dhaqan loo lahay ummadda soomaaliya hiddo iyo dhaqan u laheyd ma ahan inay eh, iscadeeyaan gabdhuhu waxyaabo nadaafadna way yaqaan nadaafaday lahaayeen waxay isku qurxi jireen waxyaabo eh, xalaal ah oo nadiif ah oo qara ah qurux ugu filan waxay isku qurxi jireen way cilaamin jireen indhakuulay marsan jireen waxyaaba dufan hay jirka mari jireen intaasaana qurux ugu filneed maxaan dhaca shayga dufanka ahu jirka wuxuu ka qaada waxyaaba wasaqda oo jirka korta ayuu fujiya shaygan markay dhow dufan marsadaan oy qabaystaan oo muxuu ahaay ay kuul marsadaan oy cilaansadaan intaasaa qurux ugu filneed hadda waxaa soo waxaan la keen hadda waxaan waxa la soo minguriyo gaalo laga keenay faa'iidada ku jirtana waxay tahay cidda ga- waxay ugu jirtaa shaydaan oo amarkiisii la qaatay oo ilaahay amarkiisii la diiday oo shaydaan loo hogaansaday faa'ida ugu jirta shirkadaha gaalada oo qarashka ku qaadanayna faa'ida ugu jirta laakiin cid kale faa'ida ugu jirta ma garanayna annaga dadka muslimiinta iyo dumarkan marsanaya iyaga khasaara ugu filan midkooda khasaaro adduunyo iyo khasaaro aakhira labadaba ugu fi- ugu ugu sugan laakiin wax faa'iida ugu sugan tahay annaga waxaan ka ognahay shaydaan iyo shirkadaha gaalada oo lacagta ku qaata oo qarash badan ka qaadanaya iyaga ummaddana fasaadinaya akhlaaqdeeda iyo diinteeda la dagaalamaya marka gabdhaha is cadaynaya waxaan dhihi lahay qarashaadka aad ku bixinaysiin waxaad isku cadaynaysiin fitamiinaad ku cuna xa- iyo qudaar iyo malab iyo adduunyo ku cuna iyo timir timir cuna oo malab caba oo muxuu ahay qudaar cuna adinkaaba caddaa doontil jirkiinu dhalaali doonaayo sidaasaan leenahay insha allah maxamed muudey oo ah waaye arag hore ayaa wuxuu qabaa in rag qaar ay ku lug leeyihiin in haweenka iscadeeyaan waayo hababkii wax lagu dooran jiray ayay baalmareen iyagoo cadaanta un mooda mid wax walba lagu xusho laakiin sidaas oo ay tahay wuxuu ka dhawaajiyey arrin kale oo iyana mudan in haweeneedu ku baraarugto marka hore raggu way ka mid yihiin qayb ayay ku leeyihiin ee sababtoo ah raggu qaarkii een, islaamuhu waxay ku doortaan cadaanka ay ku doortaan balse diinkuma doortaan waxaa laakiin aad oo u yaab leh oo aniga yaabiyey qof dumar ayaa iscadaynaysa waxayna ka guuraysaa midabkii allahu subxaana wa tacaala oo siiyey markaasi mataqaanaa qoftaasi iyay guursanaysaa waxay guursanaysaa nin madow oo aad u madow ayay guursanaysaa bal akhligaasi ka warrama haweenka soomaaliyeed ayaa haatan u muuqda kuwo wacyi ahaan u soo fahmaya inaanay iscadayntu wanaagsanayn in la iscadeeyo faa'iida inay ku jirta iska dhaaf wax ku jira ma laha waxa ku jira een, khasaare iyo burbur reerkaas maaragtay een, u- u- een, reerkaas ku burburaa ku jirta mooy wax faa'iido la yiraa oo ku jira ma laha bal gabadhii een, jirkeeda dab ma geli karto een, ilmaheeda wax walba uma qabsan karto haddana dhididkeeda iyo shiirkeeda badan afar laad sac iyadiyaa nafteeda ku mashquulsan inay ilmana wax u tarta ninkeedan wax u tartay iska badaaye ayadiyaaba maaragtay mashquul iyo maarad barbareen lagu furan yahay oo maanta oo dhan sidaad urkan waana iscadaysay shiirkaana ninkayuu kaa dareemaysa isulaad ayadaaba isku mashquulsan waxna aan qabo karin bal gabdhihi yaryaraa inta la iskala gudba hadda waxaa iscadeeyay islaamo waaweynoo hooyooyinkay ku fila iyo kuwo ani ila ag iyo gabadhii dab maba geli kartaba qoraxdiina kuma socon karto wejigiina way ka caddahay gacmihiina way ka caddahay dhulkii kalena way ka madowdahay meeshayba ku fashilan tahayba gabadha maxay ahaatay haddii dab dab ma geli karto qorax ma u dhowaan karto oo dharka oo yacni asturaad oo badan oo xijaab iyo cabaayad iyo shareer ma qaadan karto waayo way kululaanaysaa korkeedana uga go-aya dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka jira wacyigelino badan sidoo kalena waxaa laga hirgeliyey mu'asase la yidhaahdo al-xikma si loo daboolo baahida dumarka ee ku aadan isqurxinta haddii ay ahaan lahayd nuucidii hore ee qaabab casri ah oo dhanka kalena aan dembi ahayn meelaha ay ka furan tahay alxikma ayaa waxaa ka mid ah jubbooyinka iyo shabeellaha hoose halkaas oo dumarka lagu baro xirfadaha sida cunto karinta isqurxinta caafimaadka iyo waxyaabo kale dumarka ayaa sidoo kale kaga maarmay xarumahan inay harqaan tagaan oo ay ragga wax tula ka dalbadaan habkay wax u rabaan ama la cabiro walaalo magacayga xaawo cabdullaahi warsamaan la yidhahaa waxaan joogaa jubbooyinka gaar ahaan magaalada jilib alxamdulilaah harqaan ayaan halkan ka bartaa si wanaagsanna waan u burtay muddo yaro kooban laba bilood iyo beryo ayaan baranaynay alxamdulilah haddana waxaan tuli karnaa sida dharya dharka nooca kala duwan saakada buumayaasha ciyaalka garamaanta dharka hablo ay xirtaan diracyaasha nooc walba waan tuli karnaa alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan walaal xijaabadana waan tuli karnaa alxamdulilah alxamdulilah aad baan ugu hamu qabay khayr allah siiyo walaalaha ku dadaalay oo noo soo diyaariyeyna mahad baan ugu celinaynaa ilaahay baana namakaniyey inaan aan baranno alxamdulilah ilahay baana noo sahlay noo fududeeyey haddana waan sii wadaynaa insha allah intii aan ka baranayno waxyaalo badan oo aan insha allah u baahanay inaan baranno marka ma inaad ku shaqaysataa doonaysaa mase waxaad doonaysaa inaad adeega iyo ciyaalkaaga iyo ehelkaaga dharkooda uun ee, hablaha kale ehelkiina aad dharkooda uun tusho maya walaal horta fannigan fanni waxaa weeye maasha allah aad u anfacaya dhinac kasta wax kasta gabadha muslimadda haddii xataa ay wiil mujaahida caag ay ugu tashogalkiisa xataa wuu anfacayaa waxyaalo badanaan ku qabsanayaa aqradayda adduunkayga waxay anfacaya weeye waan ku shaqaysan karaa xitaa biil kalima waan ka soo dhacsan karaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin Een, ma moodaa marka tani inay meesha ka saarayso een, rag baa inta badan howlaha qaba jira harqaanka marka inay xoogaa een, meesha ka saarayso oo maaragtay hablihii ee, dharka loo toli jiray een, ay helayaan fursad ay gabdho dharka ugu tolaan oo maaragtay ay ka maarmayaan raggii een, maaragtay isaga la tacaamulkoodii ee, meeshaasu kama muuqan maasha allah walaal aad iyo aad bay uga maarmayaan gabdhaha insha allah annaga hadda kabacdi u talayna dharka ciidoo kale ilmaha annaga u talayna insha allah hablaha dharka ka gogo-oo sida goorgarada iyo waxyaalaha raggo ay sitoli karin insha allah hadda kabacdi annaga u diyaarinayna fannigaasna alxamdulillahi rabbil caalamiin waana baranay ilahay baana noo fududeeyey halka warkaasi dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan baarlamaanka dalka turkiga iyo cod aqlabiyadle waxa uu ku ansixiyey in ciidamo ka socda dalkooda ay ku duulaan wadanka libiya khamiistii shalay baarlamaanka turkigu waxa uu kalfadhi gaar ah ku ansixiyey in ciidamo ka socda dalkaasi loo diro wadanka libiya wadankaa oo la daalaadhacaya hagardaamada duulaamo kala duwan oo lagu qaaday xildhibaanada qorshahan ogolaaday waxay gaarayaan saddex boqol labaatan iyo shan halka boqol siddeetan iyo afarna ay kasoo horjeesteen wuxuuna guddoonku ku dhawaaqay in si aqlabiyad leh loo ansixiyey in libiya ciidamo loo diro qoraalkan waxaa saxiixay madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib ordigan wuxuuna arrintani ku sameeyey dalab uga yimiday dowladaha reer galbeedka qaarkood oo ay meelo badan isku maslaxad ka yihiin turkiga ayaa muujiyey inuu isticmaali doono shaar ka duwan midka duulaanka oo u muuqda inuu ku qaldayo dadka reer libiya wuxuuna sheegay in ciidamadoodu ay raaci doonaan waxa ugu yeeray gargaarka bini'aadintinimo xisbiyada mucaaradka ayaa siyaabo kala duwan isugu dayay inuu ka dhaadhiciyo wakiilada xisbiga cadaaladda iyo horumarka iyo xisbiyada qaranka waxa loogu yeero inay u codeeyaan inay ka soo horjeestaan go-aanka ciidamo dirista laakiin taasi uma suuragelin xisbiga sida weyn uga soo horjeeda ciidanka loo dirayo wadankaasi waxa uu ahaa xisbiga c h b asigoo oo ku andacooday in askarta loo diro libiya keliya laga macaashayo in hadhow iyaga oo dhintay oo sanaadiq ku jira turkiga lagu soo celiyo sidaa daraaddeedna waxa uu ku taliyey in ciidanka libiya loo dirayo ay noqdaan kuwa ka socda qaramada midoobay waxaana soo jeedintaani ay dhalisay muran badan madaxda turkiga ayaa waxa ay sheegeen in xukuumadda al-wifaaqa ay ka dalbatay in ciidamo loo soo diro si ay ula dagaalamaan hogaamiye kooxeedka la yidhaahdo khaliifa xaftar oo asiguna dowlado kale oo shisheeyey gadaal ay ka taagan yihiin laakiin turkiga iyo dowladaha la midkaahi waxa ay doonayaan sida ay ku qabsa lahaayeen libiya ugana faa'iidaysa lahaayeen khayraadka faraha badan ee ku jira turkiga ayaa duulaan ku jooga wadamo badan oo muslimiin ah oo soomaaliya ay ka mid tahay sidoo kale ciidamadoodu waa kuwa ugu badan ee ku jira ururka nato kuwaas oo xasuuq ka geysta wadamo badan oo caalamka islaamka warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa ineegeynta